halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tbtisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa horay u sii soconaya faallada warqaddan rasuul bawlos uu u qoray wacdiyihii tiitos ahaa waana warqad si tafatiran looga hadlayo dhismaha xubnaha kiniisadda waxaa kaloo rasuul bawlos uu eegayaa inta wakhti ee injiilka loo kala saarayo iyo in ciise masiix nafsaddiisii uu u bixiyey inuu dembiga inaga soo furto oo uu inaga dhigto dad daahirsan oo uu isagu leeyahay
baahane loo baahan yahayo
dhegaystayaal markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska aayadaha labo ilaa shan ee cutubkii labaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray tiitos wuxuuna markii ugu horraysay ka bilaabay odayaasha wuxuuna canaanta ku xijiyey hablihii da'da ahaa ama hooyooyinka waxaa kaloo uu u sheegay inay taxadiraan oo aanay ciyaar u qaadan waxa la barayo waa inay ahaadaan rag xushmad leh oo aan buubaal qabin waxaa kaloo loo sheegay inaanay cidna markhaati been ah ku furin oo hablahana waxaa loo sheegay inayan dadka xaman oo markaankana ay joojiyaan welibana waxaa iyaga oo dhan loo sheegay inay wax wanaagsan dadka ku naadiyaan sida in hablaha da'da ah ay gabdhaha soo koraya tusaale u noqdaan waxaa markaasi rasuul bawlos uu leeyahay waa inay digtoonaadaan waa hablaha eh oo ay guryahooda dhaqdaan war maxay talo wanaagsan u noqon lahayd hablaha soomaalida ah ee baryaha ka nool waxaad arkaysaa kuwo badan oo gurigooda ka tegaya oo xumaan u tegaya oo raggoodiina waxla'aan uga tegaya haddaba waxaa loo baahan yahay in habluhu gurigooda dhaqdaan oo ayan raacin talada kuwa doonaya inay reerkooda ka burburiyaan waa inay ilaah ugu kalsoonaadaan wax waliba waxaa hubaal ah in rasuul bawlos aad uga soo hor jeeday xanta hablaha iyo dhuxdhuxlaynta beesha dhexdeeda ay ka wadaan wuxuu doonayey inay wakhtigooda oo dhan siiyaan sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen horumarinta qoyskooda iyo tacliiminta ubadkooda khaasatan gabdhaha da'da yar hablaha shaqada ugu weyn ee ay leeyihiin waa inay gurigooda dhaqdaan oo ay reerkooda baahidiisa ha qabtiraan inta karaankooda uu yahay waxaana rasuul bawlos uu leeyahay waa inay jeclaadaan nimankooda iyo carruurtooda marka waxaa la doonayaa in haweenka ama dumarku ay xushmeeyaan raggooda rasuul bawlos wuxuu isticmaalayaa iminka marka uu ka hadlayo addeecista dumarku ay addeecayaan kelmadda hoos imaansho waxaana weeye in habluhu ay hoos yimaadaan raggooda laakiin ma aha inay iska sarraysiiyaan kuwa qaba ama ay afooyinkooda yihiin waxaa hablaha laga doonayaa inay si wacan ugu heellanaadaan raggooda si ay ku gaaraan heer wada shaqayn iyo iskaashi oo ku dhisan kalsooni iyo is-aaminid iyagoo weliba labaduba hoos imaanaya maamulka ilaah waxaa la doonayaa markii aad ku tidhaahdid gacaliso inay kugu tidhaahdo gacaliye waa in si talantaale ah laysku weedaarsado hadallo munaasab ah oo ku habboon in qofba kan kale uu ugu jawaabo marka oo keliya ayaa wadashaqaynta ragga iyo dumarka isqaba laga midha dhalin karaa ragguna waa inay jacayl u muujiyaan hablahooda habluhuna bilxaqiiqa way ka soo jawaabayaan jacaylka loo muujiyey ama la tusay weli waxaannu ku jirnaa cutubkii labaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray ninkan tiitos ah ee wacdiyaha ahaa waxaanan iminka eegaynaa aayadda lixaad oo waxaa qorninku uu leeyahay sida tan ragga dhallinyarada ahna sidaas oo kale kuwaani inay digtoonaadaan iminka rasuul bawlos wuxuu soo jalleecay raggii dhallinyarada ahaa oo wuxuu ku leeyahay tiitos ragga dhallinyarada ahna waxa la baro wuxuuna sida abbaarta ah doonayaa in tiitos qudhiisa uu dhallinyarada wax baro haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray tiitos cutubka labaad aayadda toddobaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan wax walba nosadaada masaal ahaan u tus xagga shuqullada wanaagsan oo cilmigaagana ku tus qumanaan rasuul bawlos wuxuu leeyahay iminka oo uu hogu tusaalaynayaa wacdiyahan dhallinyarada ah inuu masaal u noqdo dhallinyarada oo wuxuu leeyahay masaal ahaan u tus xagga shuqullada wanaagsan waxaa markaasi laga doonayaa inuu muujiyo inuu aaminsan yahay hadalladii ilaah oo welibana iyaga hagaag uu ugu bayaamiyo xaaladaha uu kala hadlayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaannu eegaynaa dhegaystayaal cutubka labaad aayadda siddeedaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan iyo hadal run ah oo aan ceeb lahayn si midka geeska kaa ahu u ceeboobo oo uusan u helin wax xun oo uu inaga sheego wuxuu kaloo leeyahay hadalkaaga waa in laga gartaa inaad tahay mid ka mid ah mu'miniinta ilaah iyo mid ruuxa ka dhashay oo ka mid ah carruurta ilaah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminka eegaynaa warqaddii rasuul bawlos oo u qoray tiitos cutubka labaad aayadda sagaalaad ee baalka saddex boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan addoommaduna waa inay sayiidadooda ka dambeeyaan oo ay wax kasta kaga farxiyaan oo ayaan la murmin iminka rasuul bawlos wuxuu dareenkiisa u weecinayaa isagoo hoga tusaalaynaya wacdiyahan dhallinyarada ah ee tiitos ah hormo kale oo wuxuu ku leeyahay addoommaduna waa inay sayiidyadooda ka dambeeyaan waa in addoommada arrinkaasi isaga ah lagu wargeliyo haddaba dadkii ugu badnaa oo u soo shahiiday injiilka waxay ahaayeen addoommada oo markii ay hadalka maqleen ayaa indhahoodii furmeen sayidyadoodiina way cadhoodeen markaasay qaar badan laayeen waxaase rasuul bawlos oo ka digaya in fadkhalaale soo dhex galo addoommada iyo sayidyada oo wuxuu leeyahay addoommadu waa inay sayidyadooda ka dambeeyaan oo ay wax waliba uga farxiyaan waa hadal ku habboon in iminkadan lagu wacdiyo dadka oo ninkii nin u shaqeeya waa inuu kan uu u shaqeeyo wanaaggiisa raadiyo oo kan loo shaqeeyana waa inuu raadiyo wanaagga kan u shaqeeya haddii aad u shaqayso urur masiixi ah waxaa laydinka doonayaa inaad qalbiga maskaxda iyo gacantaba ka shaqaysaan ma ahan inaad u shaqaysaan joornaatadiinna ama quutalyoomkiinna oo qura waase inaad masiixa ugu shaqaysaan daacadnimo buuxda oo aan gaasirnayn welibana la dooni maayo in laga ganuunaco howsha masiixa loo qabanayo welibana addoommada ma ahan in ay la murmaan iyaguna sayiidyadooda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal cutubka labaad aayadda tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota oo ayaan wax ka xadin laakiin waa inay aaminnimo wanaagsan oo dhan muujiyaan inay si kasta cilmiga ilaaha badbaadiyaheenna ah ammaan ugu soo jiidaan waxaa looga digayaa shaqaalayaasha inayan xatooyo kula dhaqaaqin sayiidyadooda waayo beryaheenna waxaa suuqmadoobaadka keena shaqaalaha shirkadaha oo hanti fara badan lunsanaya oo shirkadaha ay u shaqeeyaan bay ka soo xadayaan alaab iyo lacag iyo wax kasta ee ay heli karaan haddii ay wax ay xadaan waayaan goysgoys bay noqonayaan oo intii ay shirkadda u shaqayn lahaayeen meelo kale ayay maal ka tabcayaan waxaana sidaasi ku istaagaya howshii loo waday shirkadda maadaama wax soo saarku uu yaraanayo ayaan la malaynaynin in kobac dhaqaale iyo horumarba lagu arko shirkadda markaas rasuul bawlos wuxuu leeyahay yaan wax la xadin laakiin waa in la ahaado aamin iyadoo sidaas sharaf iyo magac loogu soo jiidayo masiixa waayo waxaad adigu tahay nin masiixi ah welibana waxaa laiska doonayaa in si asluub iyo sharaf leh dadka loola hadlo in dadku ogaado inaynu masiixiyiin nahay aawadeed waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay maaddada kale oo ah in kiniisaddu ay dadka ku wacdiso nimcada ilaah insaanka siiyey wuxuu iminka hakinayaa canaantii wuxuuna iminka dhigayaa aasaas adag oo ku taxalluqa waxbarashada dadka reerka ratee wuxuu injiilka u kala saarayaa saddex wakhti oo kale ah wakhti tegey mid weli soo socda iyo waxa taagan markaas wakhtigu saddexdaas buu u qaybsamaa oo nin gabyaa ah ayaa wuxuu yidhi wakhti tegay mid weli soo socda iyo saaka waxa jooga saddexdaas wakhtaa xaal adduun lagu sameeyaaye haddaba tan ahmiyadda leh ayaa waxay tahay in nimcada ilaah saddex loo qaybiyey waxaanan arkaynaa sida ku qoran saddexda aayadood ee soo socda in nimcadii ilaah ee badbaadada la muujiyey waxaad markaasi arkaysaa intaasoo ay tahay wakhti tegay sida ku qoran aayadda kow iyo tobanaad waxaa aayadda laba iyo tobanaad ku qoran oo rasuulku uu leeyahay oo ina baraysa waa wakhti taagan ama wax iminkadanba dhacaya aayadda saddex iyo tobanaad waxaa laynoogu sheegayaa wax ku taxalluqa mustaqbalka oo wuxuu rasuul bawlos leeyahay innagoo sugayna rajada barakadaysan waa wax soo socda oo geddiganba aynu dhowrayno waana saddexda wakhti ee rasuul bawlos uu u kala qaybinayo nimcada ilaah uu soo diray bal aynu u kuurgalno aayadahaasi oo aynu ugu horumarinno aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waayo nimcadii ilaah way muuqatay iyadoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan rasuul bawlos wuxuu reer kirete ku leeyahay waxaan doonayaa inaan idin hoos keeno waxbaridda nimcada ilaah waayo waxaad u baahan tihiin aasaas culus haddaba ilaah wuxuu dadka ku badbaadinayaa oo keliya nimco laakiin ma jiro nin la imaan karo daahirsanaan isagoo sharciga dhowraya nin wacdiye ahaa oo caan ahaa baa mar wuxuu yidhi goobtayda wacdiska waxaa dadka lagu wacdiyaa akhbaarka wanaagsan waxbaristayduna waa inaan dadka la taliyo haddaba injiilku ma ahan talo wanaagsan laakiin waa akhbaarka wanaagsan weliba taas wax baa weheliya oo waa xoogga ilaah xagga badbaadinta waxaa rasuul bawlos iminka tiitos uu u sheegayaa in reer kirete laga dalbo inay ku noolaadaan nolol istaahisha injiilka oo ah xoogga ilaah haddaba wax cudurdaar ah ma leh in qof masiixi ah uu ku noolaado nolol aan isa soo taraynin oo guuldarro miidhan ah waayo waxaa la muujiyey nimcada ilaah iyadoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan haddaba wixii masiixu uu noo sameeyey laba kun oo sannadood ka hor ayaa waxay tahay inuu inoo keenay injiilka oo ah akhbaarka wanaagsan haddaba yaanay kula noqonin in naxariis ama jacayl lagugu badbaadiyey dhegaystahayaga qaaliga ahow haddaan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer efesos ayaa waxaa ku qoran cutubka labaad aayadda siddeedaad sida tan waayo idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaysadka mana aha wax xaggiinna ka yimid marka waxaa laynagu badbaadiyey nimco xagga rumaysadka ah haddaba markii masiixu dembiyadeenna uu isku tallaabta kula dhintay ayaa taasu ay kaamilaysaa caddaaladdii ilaah wuxuuna iminka inagu badbaadinayaa nimco nimcadana laguma helo dadaalka dadka laakiin waxaa lagu helaa rumaysadka aynu saaranayno masiixa ilaah marka dariiqa rabbigu uu inoo sameeyey waa kan ugu wanaagsan waana kan keliya waxaan weli idinsii falanqaynayaa aasaaska injiilada oo rasuul bawlos saddex wakhti uu u qaybiyey waxaanan aayaddii kow iyo tobanaad ku soo aragnay in nimcadii ilaah ay muuqatay iyadoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan marka arrinkaasu waa wax la soo dhaafay oo horay bay u muuqatay bal iminkana aynu aragno waxaas horay u muuqday waxa iminka ay tarayso ama ay inoo faa'iidaynayso waxaanan eegaynaa cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan oo ina baraysa inaynu cibaado la'aanta iyo damacyada dunida diidno oo aynu wakhtigan haatan la joogo digtoonaan iyo xaqnimo iyo cibaado ku noolaanno haddaba nimcadii ilaah ee muuqatay oo badbaadada dadka siisay ayaa u keenaysa nolosha shakhsi waliba aqoon iyadoo weliba beddelaysa qaabnololeedkii hore intaan nimcada lagu badbaadin waxaa la badbaadinayaa kuwa aqbalay masiixa ha yeeshee kuwii masiixa diiday isbeddel heli maayaan waxaa jira dhaqdhaqaaqyo dunida ka socda oo lagu hor istaagayo cabitaanka sigaarka laakiin xitaa haddii qofku sigaar iyo balwad oo dhan uu joojiyo laakiin aannu masiixa rumaysanin horumar dhanka nolosha ah looma fadhiyo inuu helo ilaah ku weyddiisan maayo in waxyaabaha ceenkaas oo kale ah aad samayso ilaah dooni maayo inuu beddelo oo keliya qaabnololeedkaaga laakiin wuxuu doonayaa inuu dembi oo dhan kaa badbaadiyo marka rasuulku uu leeyahay oo ina baraysa ayaa taasu ay ka micno tahay tacliiminta ubadka ilaah wuxuu ugu yeerayaa kuwiisa la badbaadiyey inay isaga u noolaadaan oy ka dheeraadaan damacyada dembiga leh haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray tiitos cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaaheenna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix haddaba iminka waxaa laga hadlayaa mustaqbalka waxaan horay u soo aragnay wixii tegey iyo waxa iminka taagan haatanna waxaannu arkaynaa filashada masiixiyiinta markii hore dadka oo dhan waxaa loo muujiyey badbaadada iminkana waxaa lagu tacliiminayaa inay ka fogaadaan oy diidaan cibaada la'aanta iyo damacyada dunida wuxuu leeyahay rasuul bawlos oo aynu wakhtigan haatan la joogo digtoonaan iyo xaqnimo iyo cibaado ku noolaanno aayadda saddex iyo tobanaad ayaa iyana ka hadlaysa wax mustaqbalka ku saabsan oo waa mustaqbalka ay leeyihiin masiixiyiinta waxaana weeye sida rasuul bawlosba uu leeyahay innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaaheenna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix maadaama labadii wakhti midna la soo dhaafay midna lagu jiro ayaa barnaamijka xiga ee ilaah uu noqonayaa muuqashada ammaantiisa weyn waana badbaadiyaheenna ciise masiix kan muuqanaya haddaba su'aashu waxay noqonaysaa muxuu samaynayaa badbaadiyaheenna weyn haddaan waxa uu samaynayo idinka akhrina warqaddan tiitos ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan isagu nafsaddiisuu u bixiyey aawadeen inuu dembi oo dhan inaga furto oo uu inaga dhigto dad daahirsan oo uu isagu leeyahay oo ku dadaalaya shuqullo wanaagsan wuxuuna ina siiyey qarash si uu xadgudubyada oo dhan inooga soo furto oo uu inaga dhigto dad daahirsan oo uu isagu leeyahay oo ku dadaalaya shuqullo wanaagsan haddaba dhegaystayaal waa dhab in ilaah uu doonayo inuu inaga dhigto kuwiisii si aynu shuqullo wanaagsan u samayno laakiin marka hore waa inuu adiga ku badbaadiyo saaxiib haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminka eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray tiitos cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waxyaalahan dadka kula hadal oo ku waani oo ku canaano adigoo amar oo dhan leh oo nina yowsan ku quursan rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay tiitos waxaa tahay nin dhallinyaro ah markaana ma ahan inay da'daada yar aawadeed kuu liidaan ooy uga tagaan nolosha adigoo aad ku nooshahay ee masiixa istaahisha tiitos wuxuu awood u lahaa inuu iyaga dhan kitaabka baro isagoo wata xoog iyo amar rabbaani ah haddaba taas ayaa ka dhigaysa warqaddan mid ahmiyaddeedu ay sarrayso wadaad waliba oo dhallinyaro ah waa inuu si taxaddar leh u bartaa warqaddan tiitos waxaan haddaba intaasi ku soo dhammaynaynaa dhegaystayaal cutubkii labaad ee aynu kaga soo hadlaynay saddexda wakhti ee rasuul bawlos uu u qaybiyey injiilka nimcada waxaana ay kala yihiin shalay maanta iyo mustaqbalka waxaana rasuul bawlos uu u sheegayaa tiitos in injiilkii nimcada la muujiyey oo haatanna dadka la barayo inay cibaado la'aanta ka fogaadaan welibana waxaa la sugayaa mustaqbalka muuqashada sayid ciise masiix haddaan intaasi uga gudubno cutubkii labaad ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka saddexaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray tiitos dhegaystayaal mawduuca cutubkan saddexaad uu ka hadlayo waxa weeye shaqada wanaagsan warqaddan waxay ina siinaysaa sawir saamaynaya waxyaalaha ilaah uu ka doonayo kiniisadda waxaanan ku soo aragnay cutubkii koowaad in kiniisadda laga doonayo inay noqoto mid nidaam iyo qorshe ku socota waxaan kaloo cutubkii labaad ku aragnay oon ku soo barannay in waxa ilaah uu inaga doonayo ay yihiin inaan muujinno shaqo wanaagsan si aynu badbaadadii ilaah dadka hortiisa ficil ahaan uga markhaati kacno waxaanan iminka eegaynaa dhegaystayaal maaddada kale ee ah in shaqada wanaagsan laga dhex arko badbaadadii ilaah uu siiyey shakhsi waliba haddaan dhegaystayaal idiin bilowno meeriska cutubkan saddexaad ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol siddeed iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorninku uu leeyahay sida tan xusuusi iyaga inay taliyayaasha iyo kuwa amarka leh ka dambeeyaan oo ay dhega nuglaadaan oo ay shuqul kasta oo wanaagsan diyaar u ahaadaan haddaba tan ugu horraysa ee rasuul bawlos uu u sheegaya tiitos ayaa waxay tahay in kiniisaddu ay yeelato xubno sharciga ku dhaqma kan rumaystaha ah waa inuu addeeco sharciga dalka uu isagu ku nool yahay haddaanay sharciyadaasu ka hor imaadsaneen howsha qofka masiixiga ah iyo xidhiirka ilaah waxaa jira sharciyada qaar oo ka hor imaanaya go'aammada qofka masiixiga ah uu horay u qaatay waxaa ka mid ah haddii qofku uu horay go'aan u qaato inaannu cidna dilin oo uusan qori qaadan waa in go'aankaasi la xushmeeyo oo aan qofka lagu qasbin inuu milateri ama booliis noqdo sharciyada ceenkaas oo kale ah ee qofka lagu qasbayo inuu qoriga qaado ayaa ka hor imaanaya rumaysadka qofka iyo shuqulkiisa wanaagsan marka la eego sharciga soomaalida ayaa waxaa ku qoran in qofku aanu dadka la wadaagi karin diinta uu aaminsan yahay haddaanay ahayn tan dadka badankiisa uu aaminsan yahay sharciga ceenkaas ah wuxuu ka hor imaanayaa xuquuqda qofka masiixiga ah oo wuxuu ka soo hor jeedaa shaqada wanaagsan ee noloshiisa masiixinimada uu ku muujinayo qof waliba oo masiixi ah waxaa laga doonayaa inuu ilaah u markhaati furo oo uu la wadaago hadalladiisa dadka kale welibana waa in noloshiisa badbaaday lagu dhex arko horumar iyo koritaanka xagga ruuxa oo waa in qofka masiixiga ahi uu midho dhaliyo waa inuu ka midho dhaliyo howlaha kala duwan ee uu masiixa u qabanayo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin